VOA Africa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban hirarka efyemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo arbaco ah bisha januari waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan dika daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
anoo eegayay in la helo xasilooni siyaasadeed muddada ka dhiman ka ayaan waxaan halkan kusoo gudinayaa wasiiro aan ku soo xushay kartigooda aqoontooda kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cashar maarke oo xalay ku dhawaaqay golo wasiiro oo ka kooban labaatan xubnood warbixin iyo falanqayn ayaan idinka haynaa sidoo kale qodobada aan idinku hayna idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maareeyaha haamaha shidaalka ee berbera saleebaan siciid cali oo aan ka waraysannay hoos u dhaca qiimaha shidaalka dunida iyo sida looga dareemay somalilan waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda waraysi aanu la yeelanay abwaane xasan qowdhan yuusuf oo ah abwaan curiyey heeso iyo riwaayado badan oo caanka ah geyiga soomaalida qaar ka mid ah heesaha uu sameeyey ayaan idin maqashiin doonaa qaybta dambe ee idaacadda qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada subaxnimo marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa xalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada taas oo ka kooban labaatan wasiir ra-iisul wasaare sharmaarke ayaa sheegay in xukuumadda uu soo dhisay aanay raad ku lahayn khilaafka siyaasadeed ee hadda jira islamarkaana ay yihiin kuwa buuxin karaa howsha loo xilsaaray waxaana uu ka codsaday in xubnaha baarlamaanka ay kalsoonida siiyaan xukuumaddiisan cusub ra-iisul wasaaraha ayaa dhinaca kale sheegay inuu dib u dhigay magacaabista wasiir ku-xigeennada wakhtiga oo aad ugu yar darteed una dhowaan soo magacaabi doono madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa u safray dalka sacuudiga shalay salaasadii si uu u gaadhsiiyo tacsi geerida ku timi boqorkii xukumi jiray dalkaas boqor cabdallah oo toddobaadkii hore geeriyooday madaxweyne obama ayaa wakhti kooban ku hakaday caasimadda dalkaas ee riyaad isaga oo hogaaminaya wafdi ka kooban ilaa soddon xubnood oo ay ku jiraan mas-uuliyiin kala gedisan iyo xubno ka tirsan sharci dejiyaasha maraykanka sidoo kalena waxaa wafdiga madaxweyne obama ka mid ah mas-uuliyiin hore uga tirsanaa maamuladii hore madaxweyne obama ayaa intii uu ku sugnaa riyaad la kulmay markii ugu horreysay boqorka cusub ee dalkaas sacuudiga boqor salmaan bin cabdilcasiis ka hor inta aanu dalkaas ka dhoofin mas-uuliyiin kala gedisan ayaa warbaahinta u sheegay in labada hogaamiye ay ka wada xaajoodeen arrimo badan oo ku saabsan xaaladaha amniga bariga dhexe iyo xasiloonida suuqa shidaalka
subax arbaca oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya sidaad warkaba ku maqlayseen cumar cabdirashiid ramaake ayaa xalay ku dhawaaqay liiska golaha wasiirada ee cusub kadib markii uu maalmo ka hor uu dib ula noqday xukuumaddii uu horey usoo dhisay isaga oo la kulmay mucaaradad xoogan oo ka timid xilligaasi golaha baarlamaanka haddaba wariyaha v o a seenab abuukar maxamed ayaa ka qayb gashay xafladda lagaga dhawaaqayay golaha wasiirada ee cusub warbixintan ayayna nooga soo dirtay
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharma arke oo magacaabista xubnaha golaha wasiirada cusub kaga dhawaaqay xafladuu xalay ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka kooban labaatan wasiir kuwaas oo intooda badan ah kuwo ku cusub saaxadda siyaasadda inkastoo ay ku jiraan qaar horey xilal uga soo qabtay xukuumadihii hore iyo hay-adaha dowladda iyadoo aanay ku jirin liiska cusub wasiiradii lagu muransanaa ee xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya anoo eegayay in la helo xasilooni siyaasadeed muddada ka dhiman ka ayaan waxaan halkan kusoo gudinayaa wasiiro aan ku soo hashay kartigooda aqoontooda khibradooda ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo ka hadlay munaasabada lagu magacaabayo golaha wasiirada ayaa sheegay kadib wadatashi uu la yeeshay madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada iyo qeybaha bulshada uu soo dhisay xukuumad taya leh si loo helo xasilooni siyaasadeed dalkana ay u gaarsiiso hiigsiga labada kun lix iyo tobanka intaa kadib afhayeenka xukuumadda ridwaan xaaji cabdiweli ayaa goobta ka akhriyey magacyada liiska wasiiradan cusub maxamed cumar carte ra-iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirka shaqada dhallinyarada iyo isboortiga axmed xasan gaboobe wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta cabdiraxmaan maxamed xuseen wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka maxamed aadan ibraahim farageti wasaaradda maaliyadda cabdulqaadir sheekh cali diini wasaaradda gaashaandhigga cabdisalaan hadliye cumar wasaaradda arrimaha dibadda khadra bashiir cali wasaaradda waxbarashada fahad yaasiin xaaji daahir wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda cabdiraxmaan yuusuf cali ceynte wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga nuur faarax xirsi wasaaradda dastuurka guuleed xuseen qaasim wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta cali axmed jaamac jaangeli wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada siciid xuseen ciid wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa cali xasan cusmaan wasaaradda beeraha xasan axmed muudey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha saalax sheekh cusmaan muuse wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska sahre maxamed cali samatar wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha maxamed mukhtaar ibraahim wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda cabdirasaaq cumar maxamed wasaaradda batroolka biyaha iyo khayraadka dabiiciga xaawa xasan maxamed wasaaradda caafimaadka ra-iisul wasaaraha oo qiray in howlaha dowladda oo gaabis ku jiray darteed ee lagama maarmaan noqotay inuu soo horumarsiiyo liiska wasiirada islamarkaana uu dib kasoo magacaabi doono wasiir ku-xigeenada iyo wasiiro dowlayaasha ayaa dhanka kale ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka in ay soo dhoweeyaan xukuumadda cusub marka la horkeena baarlamaankuna ay ansixiyaan si loo dardargeliyo howlaha culus ee horyaala xukuumadda wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha xukuumadda dib ayaan usoo magacaabo doona haddii la yidhahdo waan ka gaaro weyne hadda marka waxaan u horumarinaya insha allah usoo gudbinayaa baarlamaanka waan ka codsanayo si xushmad leh inay nala gacan qaadaan nala garab qaadaan gacan nagu siiyaan noo ansixiyaan xukuumaddan maadaama howlihii dowla iyo adeegii dowladda ay soo jirtay ay xakab galeen waa ay doonato inkastoo ra-iisul wasaaraha sheegay in xubnahan cusub aanay raad ku lahayn khilaafka siyaasadeed ee hadda jira ayaan la ogeyn waxaa laga filan karo baarlamaanka soomaaliya waxaana ay noqonaysaa xukuumadii labaad oo uu soo dhiso ra-iisul wasaaraha tan iyo intii la magacaabay kadib markii xukuumadii hore uu ka laabtay iyadoo aan la horgeynin baarlamaanka oo cadaadis badan kaga yimid xubnaha ku cusub golaha wasiirada waxaa ka mid ah cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo ahaa guddoomiyihii jaamacadda simad oo loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdiraxmaan ceynte oo ahaa agaasimihii maxadka daraasaadka siyaasadda ee heritage oo isna loo magacaabay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga iyo fahad yaasiin oo ka tirsanaan jiray tv-ga aljaziira kaasoo loo magacaabay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda golahan wasiirada cusub ayaanay ku jirin wasaaradda amniga oo sida muuqata laga maarmay hase yeeshee waxyaabaha ku cusub golaha wasiirada labaatanka xubnood ayaa ah in saddex haweyna ay ku jiraan taasoo ah markii ugu horeysay ee golaha wasiirada ay ka mid noqdaan tiro intaa la eg saynab abuukar v o a muqdisho haddaba golaha wasiirada ee cusub ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake uu soo dhisay waa xubno noocee ah marka loo eego se hawsha hortaalla ma yihiin dad furdaamin kara su-aalahaas iyo qaar kale waxaa falanqaynaya maxamuud jaamac xaamuud oo ah aqoon-yahan wax ka soo dhigay jaamacadda kiin sacuud sidoo kalena wakhti badan madax ka soo ahaa hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala soomaaliya isagoo ku sugan minnesota ayuu khadka telefoonka iigu warramay
waxaa iiga baxay in dad karti leh oo taya leh oo ka soo bixi kara shaqada tan loo igmaday oo ah inay ilaa twenty sixteen gaarsiiyaan inuu doortay markaad leedahay dad shaqo qaban kara ma shakhsiyaadkan wasiirada ee uu xushay baad ula jeedaa ha aniga waxaan ujeedaa wasiirada cusub oo la la xusay waxa weeyaan dad karti leh oo dad oo tacliin leh oo qaar khibrad leeyihiin soo maray qaar meelo badan kasoo shaqeeyey oo oo kasoo bixi kara arkana wadciga hadda la joogo oo wadcigana inuu yahay kii looga tallaabsan lahaa in wadanka eh, development iyo horumar lagu sameeyo oo oo- oo twenty sixteen visionka la hayo in inuu inuu ka faa'iidaysto dawladaha sama eh, maxay ta caalamka oo deeqbixiyaasha oo doonaya hadda inay caawimaana waa dad kasban kara oo ka keeni kara projectyo dadka caawima regionskoo dhanna ku ku ku ku ku ko- ku ku wada kooban waan gartay En, waxaynu ogeen khilaaf ba-aan inuu jiray oo dee keenay xitaa in golihii wasiirada uu ra-iisul wasaaruhu ku guuldaraysto inuu cod kalsooni ah uga helo baarlamaanka uu la soo noqday En, waxaynu ognahay xildhibaano badan oo isbahaystay oo magacyo kala duwan la baxay inay iyana hor fadhiyaan golahan wasiirada oo ay ahaayeen cududda marka horeba en, eh, ra-iisul wasaaraha ku khasabtay inuu dib ula soo noqdo En, miyaan weli la odhan karin eh, mar haddii iyaga qudhoodu ay awoodan doonaya inay qayb ka ahaadaan hadday weli ka maqan yihiin inaanay weli xal aanu dhoweyn
waa la oran karaa lamana oran karo waxa- waa- waxaan la oran karay eh, xildhibaanadu laba ay u kala qaybsanaayeen qola iyagu xamigooda ugu weyn ahaa nimankii khilaaf keenay wasiirada hore in lagu soo celi iyo qolo iyagu xildhibaano oo iyagu ma- iska waayey eh, inay wasiirnimadii lagu la magacaabayey oo taas tii hore oo la- lala noqday aan ku jirin marka labadaba mid waa kasoo bixi kartaa oo waxa weeyaan weli kuwaas mucaarad qaar waa noqon karaan maadaama aan isku arag laakiin maadaama dadkii ay khilaafku iyo waxoo dhan ay markii dambena isu bahaysteen meesha aanay ku jirin aniga waxaan filayaa inay inay dawladda tani gudbi doonto waan gartay oo oo helis ay heli karto kalsoonida eh, baarlamaanka Eh, haddii aad bahashii sii falaanqayso oo dee sii jarjarto oo tidhaahdo oo reer hebelna kuma jirin oo kaa reer hebel kii mudnaa ma helin dee taasi dhibtaasi weligood waa jiraysaa waan gartay hadda laakiin waxaan u qabaa anigu wasiirada eg laba boqol iyo toddobaatan xildhibaan wasiir kama wada dhigi kartid adigu waan gartay laakiin mar haddii wasiir baarlamankii oo dhan aan la- aan aan cidna laga dhigin eh, wasiir dee waxa ee ka murmaaba ma jirto waan gartay haddaan halkaa su-aalkaa weydiiyo dooda en, markaad wasiirada saa u eegtay dabcan en, golaha wasiirada lasoo magacaabay en, aqoon iyo karti dabcan waa waxyaabaa lagu xushay ka mid tahay laakiin duruufo siyaasi ah baa dalka yaalla oo u baahan iyo qudhooda mudnaan in la siiyo en, haddiiba xitaa xildhibaanada laga tegey daday la dhacsan yihiin haddii aan la keenin taa qudheed miyaanay noqon karin inay weli caqabadi taagan tahay oo en, kals- ku adkeynayso ra-iisul wasaaruhu inuu kalsoonidii ka helo golihii baarlamaanka Wa- waa ka iman kartaa laakiin xulufaysigii hore oo weynaa oo lasu xulufaystay in loo tafaxaytay in haddii ama xildhibaanadii hore la keeno oo khilaafku ka jiray ama iyagu iska waayaan inay meesha waa yaraanaysaa kolleyba mucaarad waa jiraya laakiin ma xoog weynaanaya anigu qaba waan gartay oo oo mid ay kalsoonida ku waayi karto eh, eh, eh, dawladdu ma noqonaysa aan u malaynaya kaasi wuxuu ahaa maxamuud jaamac xaamud oo ah aqoon-yahan wax ka soo dhigay jaamacadda kiin sacuud sidoo kalena wakhti badan madax ka soo ah hay-adaha caalamiga ah ee soomaaliya ka howlgala isagoo minnesota ku sugan ayuu khadka telefoonka iigu warramayey
guud ahaan caalamka waxaa hoosu dhac uu ku yimid sicirka shidaalka hase ahaatee dadka qaarkood ayaa ku dooda in ganacsatada soomaalidu aanay hoos u dhigin shidaalka xataa marka xaaladahan oo kale ay jiraan waana dood laga dareemaya somalilan maareeyaha guud ee hamaha shidaalka berbera sulaymaan siciid cali ayaa arrimahan uga warramay ismaaciil xuseen farjar
ismaaciil awd mahadsanta walaal kolley waa laga dareemay somaliland shidaalka hoosu dhiciisa laakiin kolley dareenka laga dareemay baan aada u muuqanin weli iyagoo soomaalidu ay ka siban tahay sideedaba inay shayga dallacdo laakiin aanay ku dhiiranin shayga had iyo jeer wax ka dhimistiisa sida uu caalamka aada iskaga dhimo horena aanu ugu ugala hadalnay kaalmaha shidaalka waa isdhimay oo runtii mar hore aanu ka wada hadalnay way way dhibeen oo dee saameyn way ku samaysay isbedelkaa ku yimi suuqa laakiin maari waxaad la sheegayaa inkastoo shidaalku aad leedahay wuu jabay haddana marka dadka caadiga ahaa laftigoodii noloshooda kama muuqato hoos u dhacan yimi idinka qudhiinan qayb baa laydinka saaraya marka maxaa keenay baad isleedahay arrintaa
kolley dadkuna waxay maqlayaan caalamka wuxuu ka marayo shidaalku oo dee tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inuu boqolkiiba sagaashan marayo waa waxay ka akrinayaan warbaahintaay ka arkayaan laakiin waxaa jirta de waxaanan ku xisaabtamaynin shaygu shaygu suuqiis intuu ka maraya kama mari karo somaliland kama mari karo transportationkii baa jiraya taxiskii ku waajibayay baa jiraya waxaa jiraya markaa wixii kale kharashee ku baxaya shidaalka laakiin shidaalku runtii shirkadaha waaweyn ee somaliland keena waa shan shirkadood ee ka ganacsada shidaalka shantaas shirkadood oo waaweyn shidaalka way jebiyeen
waan garta oo hoos bay u dhigeen qiimaha
haamahan berbera bal horta ilaa hadda imise xilligan imi maxaa shaqeeya
Eh, runtii haamaha berbera waa goob eh, ay kala dhiseen dawlado fara badan oo qeybta ugu horeysa waxaa la dhisay nineteen fifty two waxaa dhisay ingiriiskii combanigii shell baa dhisay qeybta labaadna waxaa dhisay eh, ruushka ayaa dhisay qeybtii u dambeysayna afary statekii meelahaasay dhamaato waxaa dhisay maraykanka tiradooda guud waa afar iyo labaatan haamood capacitygooduna ilaa wuxuu ahaa eh, koob iyo kont laba labaiyo konton kun oo mitirtan buu ahaa marka kolleyba xaggii capacityga dee eh, dagaalaa dhacay oo muddaduna way dheeraatay waayo haanta ugu yar baa laga yaabaa inay dhowr iyo soddon sano jirto ilaa xil imikana xilliyadii hore waxaa wax gacanta ku hayn jirtay combanigii total la odhan jiray laakiin xilligii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud uu gacanta ku hayay qaranka wax badan baa ka qabsoomay xilligii anigu aan xilka la wareegayna waxaa shaqaynayay ilaa afar iyo labaatan kun oo mitirtan bay ahayd hadda laakiin facekii ho- laba face baanu u qaybino aanu dayactir waafiya ku sameyno dhammaystiran nalkaha company la yidhaha baa ka shaqeeya hadda waan gartay oo dayacti oo dayactiray shan haamood facekii koowaad ilaa toddoba kun oo mitirtan baa kusoo kordhay waan gartay facekii labaadna madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland baa dhagax dhigay ilaa toban kun oo mitirtan baa iyagana kusoo kordhayay adugu waxay noqonaysaa insha allah ilaa bisha afraad ee sanadkan laba iyo afartan kun oo mitirtan bay qaadi doontaa insha allah oo qaranka ku filan muddo dheer
En- laakiin inkastoo dayactirkaa badan la sameeyey oo haama aad sheegtay in qaybo badan laga shaqeeyey haddana shirkadahan shidaalka markaad la sheekaysto kale waxay leeyihiin en, dabcan ma jirto awooddii lagu soo qaadi lahaa gaar ahaan dhoomihii bay ka cabanayaan marka miyaan ahayn arrintaasi weli qabyo jirta oo muuqata inkastood leedahay waxbaa la qabtay kolay dhuumaha eh, shidaalka dhuumu fiican baa la sameeyey systemkii hore waa laga guuray dhuuntaasina waa jadiid iminka waxay shaqaynaysa ilaa ninetyd ilaa hadda kharash aada u badan baa ku baxay marka waxaan rajeynaya insha allah inaanu dhuumo kala sameyno laakiin eh, iyada systemkaa system hadda cusub weeyo system muddo laga qeeliy ilaa konton sanana aan waxba noqonayn ba ayaa ayaa ayaa lagu shaqeeya fiican
kaasi waxa uu ahaa maareeyaha guud ee haamaha shidaalka berbera salebaan siciid cali oo khadka taleefonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar oo washington jooga
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeena qaybta dambe waraysi xiise leh oo ku saabsan abwaan xasan qowdhan yuusuf iyo heeso kala duwan ee idiin soo socda marka horese kusoo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha waxaana wararkii ugu dambeeyey inoo haya maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka dalka ingiriiska xalay lugtii labaad ee ciyaaraha semifinalka ee koobka loo yaqaano kaalin kaabka ee dalka ingiriiska ayaa waxaa iskaga hor yimid kooxaha chelsea iyo liverpool lugtii hore oo ka dhacday garoonka anfield ee kooxda liverpool hal iyo hal ayay labada kooxood kusoo kala baxeen habeenkii xalay ahaa sagaashankii daqiiqo oo ciyaarta waxay ku dhammaatay eber iyo eber hase ahaatee soddon daqiiqo oo dheeriya markii lagu daray ciyaaryahanka ivanovej ee kooxda chelsea difaaca uga ciyaara ayaa gool madaxa ugu dhaliyey kooxda chelsea sidaana hal iyo eber ayay kooxda chelsea kusoo baxday iyadoo haatan ciyaarta kama dambaysta ah fadhisa islamarkaana sugaysa inay fooda istaraan ciddii soo badisa kooxaha tottenham hotspur iyo sheffield united koobka qaramada afrikana senegal ayaa labi eber waxa uga badiyey xulka qaranka ee algeria south africana labiiyo hal gaana ayaa uga badisay gruubka c waxaa ka soo gudbay oo wareegga labaad u soo baxay wadamada algeria iyo ghana xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamkana dhegaystayaal waa dhagayntaa tan iyo kulan dambe waa mascadoyda lasida ayuu nabadgeliyay
aad ayuu mahadsan yahay mascade haatanna abwaan xasan qowdhan yuusuf oo laga yaabo dhegeystayaal fara badan inay heesihiisa wax badan maqleen iyo magaciisaba waxa uu ka mid yahay abwaanada in badan riwaayado heeso gabayo iyo sugaan dooraha kusoo kordhiyey saaxadda sugaanta soomaalida in badan oo ka mid a heesihii dhexe iyo hore ee soomaalida ayuu hal abuuray abwaan xasan qowdhan waxaana uu ku nool yahay magaalada hargeysa waxaana waraysi la yeeshay wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye waxaana ugu horreyntii weydiiyey riwaayadii u horreysay ee uu sameeyo
riwaayadda annagoo waalin waagu noo beri baa ugu horreysay iyadu maxay ku saabsanayd iyadu waxay ku saabsanayd horta dadka qofba wuxuu jecel iyo muu qaataa marqasawedugto qof weliba wuxuu jecel yahay iyuu heesaa u qaataa ama riwaayadda u qaataa waa run laakiin adigu maxaad uga jeeda anigu markaa jacayl baan u jeeday iyo waxoogaa yaroo kaloo iska wadaniya marka heesaa markaanu xaggaa tagnay heesaa la sameeya riwaayaddu soo qof wariya ama laba qof ma qaadaan waa la qaybsadaa heesaheeda waxaa qaatay maxamed saleebaan tube alla yaraan oo riyadii xalay baa rumaysto raaxaan mado riyaaqiila raad gurasho ma leh midna waxaa qaaday axmed maxamed shimbir oo waxay ahayd adduunyada nin nooloo maxaaragti ku laaban soomad garan midna waxaa qaaday dalays cabdilaahi oo waxa weeye heestaya huni huni hadal maahayn biriis waxarag maaha ama hiil ama hoyo mid makaa hela axmed mooge axmed mooge wuxuu qaaday miidaama dhegama leh hadduu malag dhawaaqay magansadii wadkeygii marka maxamed yaxna wuxuu ahaa actor anigu actor baan ahaa maxamed jaamac joof baa isna nagu soo biiray oo nala galay marka hadee dadkeenna uu ku yaraa waddanka marka riwaayaddaas ahayd riwaayadda imsadiiba riwaayaddaas ahayd toddobiyo toddoba iyo lixdankiiba ahayd toddobiyo lixdankiiba ahayd waayahay sheekadeedu maxay ku fadhiday salka ku haysa sheekadu waxay ku fadhiday jacayl jacayl unbay ku fadhido waabad ka garanaysaa riyadii iyo riyada maraxii uu leeyahay riyadii xalay tarumayso ruux almadoo reeqay wuu riyoonayay waayahay waxay gu maqaalaa sidai waqtiyaanu sheekaysanay aad iila wadaagtay inay ku xigtay yaalan waalin jacaylka riwaayad la odhan jiray maya waxaa lahayd wakaaladda biyaha ayaa lahayd waxaa yaalan waalin jacayl dadka yaalan waalin baan ujeeda markaa marka wakaaladda biyaha tiri riwaayadda loo soo samey marka waan sameeyo waxaa ka agtar ahaa nin ku dhashay jarmalkoo la oran jiray axmed sandheere soomaad garan waxaa iyadana agtarad ka ahayd marwe maxamed soomaad garan heesaheedana waxaa ka mid ahaa inan boqor dhaal ahay anugu inantu boqor boqor baa dhalay inanta ayay ku matalaysay marka waxa weeyahay waa iyo aashaqu busaade hays odhan barwaaqi barwaaqii ila waa badhaadhee bogga iyo halbowlaah hadduu beerka kaa galo uu ku baaha xididada wadnahana bariisado kaa dhiga baquuqaa bidix midab ma egteen barbaraynu noqonay igumaad bartiin baturisiin waxaad aragtaa baaqiyo hadba lababuulayntan baaxaadiga iyo baga imaad tidhaahdeen bardaha iyo qur-aankiyo barakada rasuulkiyo bisinkan cuskanayaa haddaad booday yeelkaa heesahaasaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa hees la yidhaahdo iyadana
bilan haddaanan qaldanen waxaa ku xigtay ninna waal ninnan waani waxaa cidna waalaya cidna waaninaya muxuu yahay marka horta markaan saan u jeeday iyo sidaa dee dadku u qaateen way kala duwaayeen anigu horta waxaan u jeeday jacaylku ninna waal ninna waani laakiin dadku waxay u qaateen si aad bari ninna waal ninna waani waxay ahayd riwaayadda koob iyo toddobaatankii heesaheedana waxaa markaa taryan ka ahaa qalile muse ismaaciil qalile axmed cali cigaal sahre siyaad maryam mursal iyo shankaroon heesaheeda waxaad ku mid ahaa tuu qalile qaadiyo lahaa ubaxoo dilaacay dawadii naftayday haweentaaga duurtay sida dayaxa nuuray habeen dadan hilaaqi waqalkii daruurtay darmaantaan jeclaaya heydha waan ku dirayaa degmadaan ku gaadhsiin waa lagu dabaaldegi durbaano lagu tumi waxaa iga dardaarana duca duugma noqotee toobiya dariiqan qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyadan waxa weeyaan heesta dardaaran laydhaha dardaaran
dadka weyn maqashiin doonaa heesta kaasi wuxuu ahaa abwaan xasan qawdhan yuusuf oo hargeysa ku sugan barkhad maxamuud kaariyo wariyaha v o a u warramay cashay maxaad ka xasuutaa bal waxaan aad u xasuustaa horta abwaan xasan qowdhan in badan ayaan raadi muqdisho xamar markaan joogaan dhihi jiray heestaas waa eryadii abwaan xasan qowdhan markaa laakiin weli abwaanka si toosa iskumaanan maqan laakiin hadda si toosaan u dhegeysanayna waryaheena baa magaalada hargeysa kula Waaga.
kulmay laakiin hadda heestaan uu carabka ku dhufto oo kale uu leeyahay heestan dardaaran Mm.
Eh, sidaan filaya uu uu ku luuqayo fanaanka eh, muuse ismaaciil qalile Een, waa hees aada cajiibo ah waana heesaha dad badan ay jecel yihiin oo weliba marka barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo kale marka la saarayo kale ay dadku jecel yihiin in loo saaro Ma- maalmaad ku luuqeynaysaa ma fahmayo iyo dadku aabbaha iyo deeqa iyo hooyadaa noqoy waa dardaaran baa la yidhahdaa marka waa hees aada macaan waan gartay marka isa qalin laa qaada Is- muuse ismaaciil qalin laa qaada marka dhegeystayaasha aan qadar ka maqashiina heestaasi waa tahay dadku aabbaha iyo deeqo hooyada noqoy aamiin baan leenahay ducadaas annaga dhinaceenan ka qaadanaynaa ismaaciilow heestaasi dardaaran iyo codka fanaankii muuse ismaaciil khaliil allah u naxariista waxay gebagabo u ahayd idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar waxaan markale hawada kusoo noqon doonaa galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horreysa waxaan dhammaan isaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.